maandooriyahan daabuga ah waa waxa waaye muxuu ahaa daroogada nooca ugu xun waaye oo hadda dalka loo soo dhoofiyey wuxuuna soo galay dalka muddo laba sano gudahooda ah ayay ardayda iyo dadka oo dhan ay si fiican u barteen ka hor waa ooli jiray laakiin sida hadda loo isticmaalo looma isticmaali jirin waana maandooriyaha ugu khatarsan uguna waxyeelaynta badan ee sababa tiibishada iyo muxuu aha iyo kansarka waana raqiis oo lacagta lagu iibsado waa laba kun arrintaas ayaa labadii sanaad ugu dambeysay ay dadka si aad u barteen laakiin ka hor lama oqoon waxaana laga soo waarid oo laga soo dhoofiyaa dalka bangladesh iyo hindiya sidee ku ogaateen in waxani ay yihiin maandooriye wallahi warqadda maandooriyaha lagu keena baakadda waxaa ku qoran hiya akdar mima tadunnu waa ka halis badan yahay waxa aad malaysanaysid ardayga markuu isticmaalo wiil iyo gabar wuxuu raba ha ahaado indhaha ayaa yaryaeraanaya sabuuradda macalinka markuu ku qoraayo wuxuu su-aal uu weydiinaya u leeyahay macalin ma sabuuradood wax ku qoray mase derbiyaed wax ku qoray marka halkaas waxaad ka garan kartaa maandooriyaha nooca ugu xun inuu yahay oo kamradana ka khatarsan yahay xashiiskana ka khatarsan yahay qaadkana ka khatarsan yahay maadaama aan hore loo isticmaali jirin taabuga uuna u muuqdo wax cusub maxaa keenay in dhalinyarada ay hadda ay aada u isticmaalaan waxaa keenay marka ugu horreysa horta waa raqiis waana maandooriye oo qofka caadiga uu yahay ka saaraayo su-aashaas anaa weydiiyey maxaa laga faa'iidaa baan idhi baalkan taabuga ee maandooriyaha waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan isku dhaafinno stresska amaba maskaxda buuqeeda inaan isku dhaafinno waxaan ka helaynaa ay dheheen muxuu ah raaxo fara badan waxaan ka helaynaa ay dheheen marqaan ayaan ka helaynaa adduunkan hadda malaba adduunyo kale ayaan ku noolaanaynaa maraakiibaa noo socoto diyaarada fara badan aan leenahay baabuur qurux badan aan ku soconnaa waxyaabo fara badan oo cajiib ah oo adiga aada la yaabto oo oo istraan oo wax lagu qoslo ah ayay kaaga sheekaynayaan gabar iyo wiilna way isticmaalaan xataa waxaan ogaaday dadka magaalada muxuu ah qaarkood dadka waaweyn inay isticmaalaan qaarkood ay kula kaftamaayaan wallahi indhahan kusoo shidana taabu aan kusoo aan daanka kusoo gashanaya kuleeyihin sababtoo ah waa raqiis dukaaminkiyaa lagu iibiyaa dekeda muqdisho kusoo deji ganacsatada ay kasoo dejiyaan canshuur ay ka qaataan arrintaas meelo badan aan ka sheegnay idaacadahan ka sheegnay jaraa'idyadan ku qornay masaajidyahan ka sheegnay ilaa hadda waxaad moodaa messajkaas ama fariintaas dadka inuusan gaarin dawladdana uusan gaarin hadda idinka ayaa ah aqoon-yahanadii iyo madaxdii dhinaca waxbarashada ee magaalada marka maxaa idin tala ah sidee ayaad ola dagaalamaysaan maandooriyahan saameeyey ardayda wallahi anaga awooddayna waxa waaye wacyigelin ama awareness waaye intaas wax ka badan ma hayno sababtoo ah booliisna ma nihin wax hore loo oqooni jiray oo xilligii dawladda siyaad bari jiri jiro guulwada la dhihi jiran gacan kuma hayno dadkaas waxay u baahan yihiin suldho dawladeed ayaa baalkan lagu baabi'in karaa haddaan dekeda laga soo dejinin taabuu ma soconaayo laakiin hadda dadka dawladda sheeganaya laga rabaa taabuugaas inay joojiyaan ganacsatadana amar ku siiyaan ayna yidhaahdaan ciddii taabuu keentay containerka ay ku keentay baddaa lagu ridaa inaanan la cashuurin in lala dagaalamo annaga muxuu ahaa sidaasaan soo jeedinaynaa awood kale malihin safka ardayda ayaan kala hadalnaa idaacadaha ayaan kala hadalnaa awoodayna waa wacyigelin iyo awareness waaye intaas wax ka badan oon aan heri karna ma jirto xaggee laga keenaa oo laga soo dhoofiyaa taabuga waxaa laga soo dhoofiyaa laba dal dalka hindiya iyo iyo bangaladesh aa laga soo dhoofiyaa adduunyada dal kaloo sameeya ma jiro ugu dambeyntii waxaad nooga warantaa guud ahaan heerka waxbarasho ee magaalada jowhar
heerka waxbarashada magaalada jowhar aad iyo aad ay u fiican tahay dhowr ilaa sideed dugsi ayaa ka jira oo shan dugsi oo ka mid ah ay tahay dugsi sare magaalada jowhar gudaheeda malcadna waxaa ku taalla laba dugsi sare mahadayn waxaa ku yaalla hal dugsi sare allahu mustacaan dhinta kale ee magaalooyinka kaloo soo harayna waa dugsi hoose dhexe ayay u badan yihiin tuulooyinka degmada jowhar ku hareereysan oo dhan boqolkiiba siddeetan iskuulle ayaa ka furan oo dalada waxbarashada ee gobolka ay gacanta ku hayso xagga sabalaygana ay ka saacido muxuu ahaa hay-adda muxuu ahaa unicef qaybteeda waxbarashada waxbarashada aad ay u fiican tahay dadkan hadda waxaad moodaa inay u bislaadeen ubadkooda inay waxbarashada geeyaan ardaydana si fiican ay wax u bartaan boqolkiiba laba iyo saddex ayaa dhib nagu hayso oo taabuugaas maandooriyaha isticmaasha